بsم الlh الرحmn الرaحيم الحamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمaعين أmا bعd qala الإmam أbu cabdالlah mحmed بن يزيد بن maجه رaximah الlه taعaalى bab ay hada kani baab baab weeyaan man yustaxabu qofka la sunneeyo an yeliya alimaama imaamka inuu la xiriirsado an imaamka inuu la xiriirsado qofka la sunneynayo oo ay tahay inuu imaamka ku xigsado wabilisnaadi qaala xadahanaa moxamed bnu sabaax wahuwa aljarjaraa'iyu hiqatun qaala aqbaranaa sufyaan bnu cuyayna can ilacmash can cumaarata bni cumayrin whuw التymiyu ثiqة habt xadiiثuhu fi اlkutb الsiتة can abi macmarin wahuwa cabdالlahi bnu skbra can abi mascuudi الأnصaariyi qaala wa cqbaة bnu camri qaala kana rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi waslm nebigu wuxuu ahaa ymsaxu manaakibana garbaheenna ayuu masaxayay fi الsalaati salaada dhexdeeda wayaquulu wuxuu dhahaya laa tktalifuu ha iskhilaafinina fatakhtalifa ay markaa isweydaanato oo ay iskhilaafto quluubukum quluubtiinna walyaliinii ha ila xidhiirsado minkum xaala uu idinka idinka mid yahay ulul axlaami ee qaangaarnimada kuwa u saaxiibka ah wannuhaa iyo caqliga kuwa u saaxiibka ah annuhaa caqliga waxaa loogu magacaabay leanna caqliga qofka wuxuu ka celiyaa qubxiga iyo foolxumada ayuu ka celina uma aladiina yaluunahum dabadeed kuwa ku xigo uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigo yani sidaa ha iskugu xigsadeen kitaabka la yidhaahdo kashfu lmushkil min xadiidi صaxiixayn waxa uu leeyahay wainamaa umira bihada sidan waxaa loo amray in imaamku ay la xiriirsadaan dadka tilmaamahan leh lihalaahati macaanin saddex macno macnaha koowaad tafdiiluhum biاtaqadum marka hore in lagu fadilo horta hormaritaan oo caqliga iyo yacnii qaangaarnimada iyo wax fahamka in markaa lagu fadilo oo lagu hormariyo macnaha labaadna liyacqiluu canhu maa yunqalu min ficlihi waxa nebiga afcaashiisa ka mida salaada uu ku samaynayo oo lasoo naqlinaayo inay gartaan ayaga leanna maadaama asxaabulcuquul ay yihiin hadday ku xigaan nebiga sala l ly salam ficilkii uu sameynayay macnihiisa ayagaa fahmi og macnaha saddexaadna waxa uu yahay rubama اxtaaja ilayhim litadkiiri mima akhalla bihi ow fistinaw fi istinaabatihim in naabahu amrun tan saddexaad waxay ugu soo dhowaanayaan waxay tahay haddii uu nebigu sal l slam wax hilmaamo inay xasuusiyaan ayaga ile ayaga asxaabu cilmi iyo caqli ah haddii uu salaadiisa ay arrin ku timaado ee uu u baahdo inuu qof istikhlaaf uu sameeyo oo uu qof ka naa-ib yeeshana inay ka ag dhowaadaan dadkii ugu ahalka ahalsanaay oo arrintaa ahalka u ahaaye ee markaa uu kusoo jiido saddexdaas macno ayaa markaa liyelinii minkum ulul axlaami wannuhaa loo nebigu ugu amray sidaas sala allahu calayhi wasalam meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qeybta imaamka la imaamka la xiriirto ilmaha yaryar iyo in laga bixinayo iyo waxyaabaha sidaas oo kale ah in xagga laga saari karo oo dadka qaangaarka ah cilmiga u saaxiibka ah inay imaamka la xiriirsadaan oo ay ku xigsadaan ayaga ayb وبه qال xdثnا نصر بن علي الجهضمي qال xdثnا cبدالوهاaب هو بن cبدالمجيد الثqفي meeshan waxay qoreen huwa بن cabdالحميد ayay qoreen qolada oo مؤسسة الرisaلة تacliiqa hoose waa غلط cبdالمجيد cبدالوهاaب بن cبدالمجيد الثqفي qال xdثnا حمyد wa حمyد بن أbي حمyد الطويل عن أنس qال kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yuxibu wuxuu jeclaanayay an yeliyahu inay la xiriirsadaan almuhaajiruuna waalansaaru muhaajiriinta iyo ansaarta waayo saxaabada waxay ka koobnaayeen muhaajiriin iyo ansaar iyo muslimatu lfatxi dadkii xudeybiye ka bacdi islaamay ama fatxumaka kadib marka cilmiguna wuxuu ku badnaa muhaajiriinta iyo ansaarta laa shaka marka muhaajiriin iyo ansaar inay la xiriirsadaan ayuu nebigu jeclaan jiray sabab liyaakuduu canhu say cilmiga uga qaataan ile ayagaa dad diyaar u ah cilmi markaad wax dad baraysa marka qof qaadan kara la baran dadkii marka diyaarka way qaadan kara iyaga waay acraabtu ayaga kuma habboonayn sababtoo ah dad oo jafwo iyo qallafsanaan iyo jahli uu ka qaalib yahay bay ahaayeen acraabtu laakiin ansaarta iyo muhaajiriintu labadaba dad reer magaalay ahaayeen muhaajiriintuna de reer makay ahaayeen ansaartuna reer madiina laba magaalo waaweyn bayna ahaayeen labadaas meel ayb marka islaamkiio ay de ku horumareen oo waqti hore ay qaateen iyo magaalada magaalo joogista iyo wax badan bay marka iyagiibaa diyaar u noqon karo kuwaasoo marka jeclaa nebigu sal ll ly slam inay la xiriirsadaan say uga qaataan liyaakuduu canhu say uga qaataan xaggiisa wabihi qaala xadahanaa abu kurayb wahuwa moxamed bnu اlcalaa qaala xadahanaa bnu abi zaa'idata can abi lashhab waa jacfar bnu jacfar bnu xayaan alcutaaridiy hiqat xadiiduhu fi lkutub الsita can abi nadrata wahuwa almundir bnu malik bni quطaca can abi saciidin ana rasuula اllahi sal l slam ra'aa nebigu wuxuu arkay fii asxaabihi asxaabtiisii wuxuu ka arkay ta'ahuran dibmaryo dib u dhac gadaalmarid faqaala waxau yidhi taqadamuu soo hormara fa'tamuu bii igu dayda aniga walya'tama bikum ha idinku daydo idinkana man bacdakum kuwa idinka dambeeyaan ha idinku daydeen meeshaa marka waxaa laga qaadanaa ma'muumku inuu ictimaadi karo mutaabacatulimaam imaamka raacitaankiisa inuu u qabsan karo imaam ounan arkaynin oo ounan maqlaynin codkiisa inuu u qabsan karo oo u ictimaadi karo qof muballiq ah oo imaamkaas ka soo gudbiyo ficilka iyo qowlkaba ama safka ka horeeyo inuu raaco oo asagu imaamka u jeedo markaas sufuuftu waa dheer tahay imaamkii ma maqlaysid mana arkaysid laakiin safka kaa horeeyo ayaa la socdo imaamka ama safka kaa horeeyo saf ka horeeyo la socdaa mid kasii horeeyo oo imaamkii maqlaayo arkaayo ayuu la socdaa waa qabsan kartaa adiga marka oo sufuuftu marka inay ayaga isku dayan karaan oo adiga safka kaa horeeyo inaad ku dayan kartid shardi laakiin sufuuftaasi waa inay de imaamka arkaayaan ama ay iyagu maqli karaan ayb taa marka ictimaadkaas laakiin ma loo qabsan karaa idraagga ragcada oo maalan waxaad soo gaartay safka sagaalaad oo kalead gashay imaamkii dadkii oo rukuucsanaad aragtay imaamkii waa ka soo kor noqday rukuucdii samica allahu liman xamidaha ayuu soo yidhi laakiin sufuufta maadaama ay ka dambeeyaan imaamka ay ka daba marayaan haddii safkii adiga kaa horreeyey oo rukuucdii weli ku jiro laakiin imaamka uu ka soo kacay ragcadaas ma tirsan kartaayo adoo dhahayo yacni waxaan ku dayanayaa ma'muumka iga horeeyo ayaan ku dayanayaa ilaa walya'tama bikum man bacdakumaa la yidhi mugta adiga waxaad qolada adiga aada ka dambayso ee adigana kaa horeyso maku hadday rukuucdii ku iyaga ay ku jiraan ragcadaa ma lagu xisaabaa maadaama aad ayaga ku dayanaysid mase imaamkii mar hadduu soo kor noqdee ma xisaabno ragcadaas ragcadaa maku xisaabmayso sida xooga badan waayo imaamka unbaa adiga mar walbo yaa salaada ragcada idraageeda iyo idraag la-aanteeda imaamkay ku xiran tahay ee ma'muumkan isaga de mutaabacada iyo waxyaabaha lamidka unbaa ku xiran ayb culumo sida kale qabtana waa jirtaa laakiin waa laga xoog badanya ayb laa yazaalu qowmun qolo ka zuuli maayaan yata-aharuuna inay dib u dhacayaan oy dib isu dhigayaan xataa yu-akhirahum allahu ilaa ilaahay uu dib u dhigo ibnu khuseyma marka xadiidkan wuxuu ku keenay fi اtakhliidi fi اtakhalufi can isafi اlأwal adkeynta la adkeeyey safka hore in laga gadaal maro ayb xadiidka caa-ishana waxaa ku jiray xataa yu-akhirahum allahu fi اnnaari ishkaala marka xadiidkaas ku jiraan qolo ka zuuli maayaan inay dib isu dhigayaan oy gadaal marayaan ilaa ilaahay ou naarta gadaal ugu dhigo xataa yu-akhirahum allahu fi nnaar waciidkaasi marka waxaa laleeyahay inamaa kharaja cala almunaafiqiin waciidkaa marka munaafiqiintuu kusoo baxay aladiina kaanuu yargabuuna can rasuuli illahi sal l slam munaafiqiintaas oo nebiga nici jiray wa cani ilqurbi minhu iyo nebiga u dhowaanshihiisay nici jireen wayata'akharuuna canhu gadaal bayna ka mari jireen ibnu cabdilbar istidkaarka sidaasuu xadiidkaas u towjiihiyey marka nimankan marka xataa yu-akhirahum allahu fi nnaari ilaa ilaahay ou naarta uga dib dhigo macnaha laga wadaa waxay tahay nacaybka ay nebiga u qabaan sala allahu calayhi wasalam inay nebiga usoo dhowaadaanay dhibsanayaan nebiga agjoogiisii bay dhibsanayaan ee rasuulka nicitaankiisu waa gaalnimaba waa gaalnimo taas waaye marka waxay naarta ku mutaysanayaan inay saf gadaale ku tukanayaan maahan inay naarta taas ku mutaysanayaan riwaayadaa marka ibnu cabdilbar istidkaarka saas u towjiihiyey xataa yu-akhirahum allahu fi nnaari ay ku jirta ayb qaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man yaa axaqu ku xaqnimo badan bilimaamati imaamada yaa ku xaqnimo badan imaamnimada imaamnimada yaa ku xaqnimo badan wabilisnaadi qaala xadahanaa bishru bnu hilaalin isawaafu qaala xadahanaa yaziid bnu zurayc can khaalidin alxadaa can abi qilaaba khaalid bnu mihraan waay khaalidun alxadaa can abi qilaaba wahuwa cabdullaahi bnu zayd aljarmiyu can malik bni alxuwayrif qaala ataytu nabiya sal l slam nebigan u imid ana aniga iyo wasaaxibun lii saaxib ii sugnaaday aan lahaa falamaa aradnaa markaan doonnay alinsiraafa inaan gadoonno oo aan baxnooo reeraheennii iyo aan aadno qaala lanaa wuxuu nagu yidhi idaa xadarat isalaatu salaada hadday timaado faadinaa adima waaqiimaa aqima walya-ummakumaa ha idiin imaam noqdo akbarukumaa kan idinkugu weynna ha idiin imaam noqdo walya-ummakumaa ha idiin imaam noqdo akbarukumaa kan idinkugu weyn marka macalushaahidka man axaqu bilimaamati waxay tahay qofka weyn laakiin waa goorma hadday qiraa'ada ninka weynna qiraa'adii waa yaqaanaa kii yaraayana waa yaqaanaa markay qiraa'adu ka sinmaan weynaantuu ku qaadanaa kan xagga da-da ah qiraa'ada marka la leeyahayna qur-aan xafidsanaanta qur-aanku inuu xafidsan yahay ayb oo uuna akrintiisiina uu yaqaano taas oo bal bacdu riwaayaat waxay leedahay akharuhum akhdan lilqur'aan kan ugu qur-aan qaadasho badan ama akharuhum qur'aanan marka akharuhum qur'aanan waxay tahay soddon suuradood ninkii xifdisan iyo ninkii labaatan xifdisan ninka soddonkaa qur-aanka yaqaano qur-aanka badiya macnahaasaa marka yacnii ay tahay ayb sidaasaana marka ibnu rajab uu ku towjiihiyaa abubakar in imaam laga dhigay ubay ibnu kacab oo joogo waayo wuxuu leeyahay abubakar intuu yaqaanaa ubay ibnu kacabna uu yaqaanay abubakarna cilmiyuu dheeraay iyo fiqhi iyo fadli ubay ibnu kacab ayb marka waliya ummakumaa akbarukumaadaasu ka rabaa marka aadaankii marka looma sameynin lama dhihin macnahaas ha lagu adimo lama dhihin aadaanku marka iyo waa meelaha laga qaato hadda xadiidkan oo kale al-adaan iyo walimaama yaa fadli badan waxay yidhaahdaan imaamadaa fadli badan kanay ka qaadanay waayo imaamada darajaa lagu xiray laakiin aadaanku waa layska idlaaqay laakiin dhinac kalena imaamnimadaad imaamku waa daamin waxbuu damaana mu-adinku laakiin waa mu'tamana layidhi ninka marka wax damaanad ay dul saaran tahay maadaama khatar uu khatar badan yahay aadaankaa fadli badanaa layidhi marka qaarna saasay dhaha iyo waman axsanu qowla miman dacaa ila llahi iyo aayadahaas iyay fiirinaya iyo cumar radia allahu canhu oo laga wariyey inuu yihi lowla alkhillii faa adantu khilaafada haddaysa jiri lahayn muadinaan iska noqo lahay oo addimi lahay wabihi qaala xadahanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadahanaa moxamed bnu jacfar wahuwa gundar qaala xadahanaa shucbat can ismaaciila bni rajaa qaala samictu awsa bna damcaj ismaaciil bnu rajaa huwa abu isxaaq alkuufiyu hiqat تklma فيh الأsدي بlaa xuja mslm iyo aصxaabu sunan الأربcة u wariyaan أws بnu dmcaj isaguna waa huw الkuufiyu ثiqة mkhadrm rawaa lahu mslim والأربcة qaala samictu abaa mascuudi yaquulu qaala rasuulu الlahi صلى اه ly slm nebigu wuxuu yidhi yaأmu الqowma qolada waxaa u imaam noqdo aqra'uhm lkitaabi الlaahi kan ugu akris badan kitaabka ilaahay ugu yaqaan fain kaanat qiraa'atuhum qiraa'adoodu haddii ay tahay sawaa'an jin isku mid falya-ummahum ha u imaam noqdo aqdamuhum hijratan kan ugu horeyn badan xagga hijrada fain kaanat ilhijratu hijrada hadday tahay sawaa'an isku mid hadday tahay oo labadooda hijro ay isku mar soo hijroodeen waayo hijrada soo horeynta maxay keeni cilmi leanna ninkii ka hijro ninkii hijro horreeyey ninka hijro horreeyey de nebigu uga soo horreeyey sala allahu calayhi wasalam maadaama nebiga suxbadiisa iyo la jooggiisa oo uga horreeyo de cilmi badan oo faa'iideysanaa kan ka hor ayb falya-ummahum ha u imaam noqdo hadday hijrada isku mid ka yihiin akbaruhum kan ugu weyn midkooda weyninka badan sinan xagga da-da walaa ya-umu rajulu ninku imaam uma noqdo yani khabarun bimacna nahyi waa yownan imaam u noqonin walaa yuamu rajulu afan walaa yu-amu rajulu ninka looma imaam noqdo fii ahlihi ehelkiisa dhexdiisa gurigiisa walaa fii suldaanihi iyo meesha uu ka taliyo suldaankiisa yani saldanadiisa dhexdeeda looguma imaam noqdo lgu yani looga ma looga hormaro ayb marka markaas hadda qiraa'ada iyo la feerin maayo haddaad si kasta qiraa'ada u taqaano ninkii gurigiisa la joogayna faatixada akri karo isagaa imaamnimada iskale inuu ku idmo maahana saldanadiina waa sidoo kale walaa yujlasu laguma fadhiisto calaa takrimatihi shayga lagu maamuusaayo korkiisa fii beytihi gurigiisa dhexdiisa loogu maamuuso ilaa biidnin idin ma ahane fasax ow amase biidnihi buu yidhi isaga idinkiisa ma ahane fasaxiisa takrimada marka waxaa la yidhaahdaa culimmadu ay yidhaahdeen gogasha iyo qofka saaxibulbeytka ninka odayga guriga iskale waxa loo dhigo haddii uu kursi mucayana uu jiro loo dhigo isaga sariirtiisoo kale firaashkii wamaa ilaa daalika meelahaas haddii ay da tahay xafiis iyo wax lamidoo kale kursigiisa xafiiska uu ku fadhiyo oo isagu markaas yacnii oo wax ka maamulaayo meesha wax ka maamulaayo kursigiisii haddaad meesha soo galo uu ku yidhaahdo inaad kursiga iska fadhiisata maaha ee gurigii haddii uu kaaga yeero inaad sariirta iska fadhiisato adiga maaha sariirta uu ku seexanayo ee meesha kursiga ka duwan kuraasaha kale haddaad meesha ku aragto waa kii lagu maamuusayo ka leexo inuu isagu fadhiiso ku dhaho ma ahani marka maxalushaahidka marka wuxuu ka rabaa waxay tahay de qiraa'adii iyo in imaamadu ay sidaas qaala baabu maa yajibu cala alimaami imaamka waxa ku waajibkaa korkiisa wabihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa saciid bnu sulaymaan qaala xadaanaa cabdulxamiid bnu sulaymaan akuu fuleyx cabdulxamiid bnu sulaymaan alkhusaaciyu dariir daciifun rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja qaala xadaanaa abu xaazim waa salamatu bnu dinaar qaala kana sahlu bnu sacdin asaacidiy wuxuu ahaa yuqadimu fityaana qowmihi qoomkiisa dhallinyaradooda ayuu hormarin jiray yusalluuna bihim inay tujiyaan faqiila lahu waxaa lagu yidhi tafcaluu sidaas miyaad samaynaysaa walaka adiguna iyadoo ay kuu sugnaatay min alqidami xagga horeynta aada islaamka ku horreyso maa laka wixii adig kuu sugnaaday yacni adigoo waxa aada islaamnimada ku horreynteeda wixii kuu sugnaaday adoy kuu sugnaatay miyaad hormarinaysaa buu leeyahay dhallinyaradan qaala waxau yihi innii samictu rasuula allahi sal l slam yaquulu anu waxaan maqlay nebigo oo dhahayo alimaamu daaminun imaamku waa mid damaanayo fa in axsana haddii uu wanaag sameeyo falahu waa leeyahay imaamka walahum ma'muumiintiina waa leeyihiin wain asaa-a hadduu xumaan falana yacnii wuxuu u jeedaa facalayhi korkiisa waa imaamka walaa calayhim ma'muumiintana korkooda ma aha marka wuxuu leeyahay aniga maxaan dhibaato iskugu isu gelina wax haddii aan hagaajiyana ma'muumiintuna waa wa- waa hagaagsan yihiin haddii aan aniga wax halleeyana ayaga dembi looma haysto marka maxaa mas-uuliyaddaas igu wata wey macna sidaa darteed buu ka cararaa imaamnimadii buu marka ka cararaa saxaabada marka cuqbat bnu caamir xudayfat bnu lyamaan sahl bnu sacad imaamnimada waa ka carari jireen weliba xudayfa waxaaba ka sugnaatay isaga wuxuu dhihi jiray niman yahow haddii aada intay yidhaahdeen salaada gal gal ay ku yidhaahdeen ayuu wuxuu yidhi lat- eh, la- la- waxaad dalbaysaan latubtaganna imaaman latubtagunna imaaman gayrii imaam aan aniga ahayn baad dal ayaad raadsanaysaan ow amase wuxuu yidhi lanusalliyanna waxdaanan keli keliyaan u tukanayna ama imaam aan aniga ahayn aad raadsanaysaan ama keli keliyaan u tukanayna aad buu marka imaamnimada u- waa dhibsa jiray waxayna uga carari jireen alimaamu daaminun intaas imaamku waa damaana yusalluuna lakum waa idin tujinayaan fain asaabuu falakum walahum hadday asiibaan adinkana waa leedihiin ayagana waa leedihiin wain akhda'uu hadday gafaanna falakum wacale- eh, fa- falakum idinku ma'muumiinta waa leedihiin wacalayhim ayagana korkooda waa wixii naqsa taasay marka waxaa ka cabsan jireen ay ka carari jireen dad bay marka iska hormarin jireen alimaamu daaminun marka imaamu lkhaaabi macaalimu sunanka wuxuu yidhi qaala ahlu lugati daaminunta waxa laga wado addaaminu fi kalaami alcarab daaminku kalaam alcarab waxaa laga wadaa macnaahu alraaci imaamku waa mas-uula laga wadaa mas-uul waddamaanu macnaahu ricaayatu damaankuna waa ilaa waa mas-uuliyad ilaalin shaacir baa wuxuu yidhi racaaki damaanu اllahi yaa uma maalikin walilaahi eh, walilaahi an yashqiyaki agnaa waawsacu racaaki damaanullaahi ilaahay ricaayadiisa iyo ilaalintiisaa ku ilaalisay yab- yaa uma maalikin ilaahayna inuu adiga shaqi kaa dhigo waa ka deeqtoomaa waana ka waasacsan yahay fadligiisa waa ka waasacsan yahay marka walimaamu daaminun bimacnaa marka waxaa laga wadaa annahu yaxfadu salaata salaaduu ilaaliyaa wacadada rakacaati rakacaadka tiradooda ayuu cala alqowmi ku ilaaliyaa dadka korkooda waa ricaaya min alricaayati waynacam ee waxbuu gudaa hadhow ama laga soo qaadaa asaga cid kalaa la siinaa ma aha alimaamu albaqawina sharxu sunnaha alimaamu daaminun saasuu u macneeyey ayib yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhimna macnaheedu masaa-ishu laba waaye waxaa dhici karta mararka qaar dee imaamku naqsi inuu sameeyo naqsigaas imaamku uu sameynaayo ayaa laba nooc ah naqsi muta-awil uu ku yahay oo maalan dee masaa-isha isku fahm lagama aha masaa-isha ijtihaadiga oo ijtihaadku boos uga bannaan yahay masaa-isha noocaas oo kale ah hadduu imaamku madhab qabo ma'muumkuna madhab marjuuxa imaamku ou qabo ma'muumkiina madhab raajixa ou qabo dee ma'muumkii imaamkou raacayaa waxna u dhibi mayso arrintaas adiga salaadaadii waa kuu taam ajarkii dhammaystirmay baad helaysaa imaamkana nasiibkiisa oo imaamku hadda salaada kama buraysa laakiin naqsi hadduu imaado naqsiga asaga unbuu ku imaanaa adig ku saameyn maayo oo maalan masaa'il badanoo noocaasaa jirta oo maalan imaamkii wuxuu sameynaa maalan eh, masaa'il badan nawaaqid nawaaqidulwuduugaba ka mid ah xanafiyadoo kale dakarka in la taabto weysada ku jabtay qabaan ayaga iyagoo qaadanaya xadiidu dalq ibni caliyin isagoo dakarkiisii taabtay buu salaaddii dadka ka bixiyey adigana waxaad aaminsantahay in la weyse qaato adu waa weysaysatay isaguna marka taawiil dartiis buu marka saa u yeelay salaadiinna waa taam adiga waxaaga waa heli hadday nuqsaan imaanayso waxba kaama gelin waxaa lamida maalan hilibka geela waa laysku khilaafay haddii madhabulimaam uu yahay annahu laa yanqub inuusan burinaynin adigana aada u aragto inuu burinayo adigu ka weyse qaado isaga wax kuu dhibi maayo imaam axmed marka laba u kala saaray ta'wiil saa'iq ah oo culummadu isku khilaafeen oo deliilku halkan iyo halkaanba uu keeni karo iyo ta'wiil aad baciid u ah oo aan adilo macnale ku taagnayn oo adiladii saxiix aana khilaafsan midkaas muctabar ma aha kan dambe kan dambena imaam axmed wuxuu leeyahay ma'muumka salaadaaba uga jebaysaba marka masaa'il badan oo dabaabka masaa-isha ijtihaadka o dhan baababkaasay gelaya haddii imaamkaagii salaada subax uu qunuudo adiga aada u aragto qunuudku inuunan xadiid saxiixa ku soo aroorin oo axaadiidta saxiixa calaa khilaafihi inay tahay wax kuu dhibi maayo ma raacaysaa adiga marka waa raace mutaabacada waajib waay waa la imaanay mas'aladana mas'alo khilaafi ahoo ijtihaadi ah waaye meelahaasaa marka lagu baara wabihi qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa wakiicun can umi quraabin magaceeda waxaa la yidhaha dalxa laa yucrafu xaaluhaa abu daawuud ibnu maajah baa u wariyaan can imra'atin yuqaalu lahaa caqiilatu caqiilat lfazaariya laa yucrafu xaaluhaa iyaduna abu daa rawaa lahaa abu daawuuda wabnu maaja can salaamata binti اlxuri ukti kharashata waa saxaabiyad iyada abu daawuud ibnu maaja baa u wariyaan waana fazaariyad qaalat samictu nabiya sal l slama nabigaan maqlay yaquul isagoo dhahay yatii cala annaasi zamaanun dadka zaman baa ku imaan doono yaquumuuna saacatan saacad bay istaagnaanayaan laa yajiduuna ma helayaan imaaman imaam imaamka oo yusallii bihim tujiyo ayb yacni dadkii wuxuu leeyahay zaman baa ku imaanaya ay dadku muddo taagnaanayaan oo imaam raadinayaan laa yajiduuna imaaman yusallii bihim imaam tujiyo aynan helaynin meelaha qaar waa ka muuqaneen tuulooyinka iyo meelaha baadiyaha iyo oo dadka yar ay degan yihiin waxaa dhici kara in imaam sida lagu helaada ay iska adag tahay meelaha qaarkoodna safaradoo kale iyo marka lagu jiro dadku ay meelaha baabuurku istaagoo kale dadka safareyda waxaa laga yaabaa qaarkood wax wax tujiyaa inaynan dadka laga dhex waayo mararka qaar waa iska dhacda ayb dalalka qaarna iyagu diinta aada barashadeeda lagala dagaalamay dadka oo diintii laga dhigay keliya ninka baranaayo nin iskool iyo jaamacad ku dhigta bis ee adiga mar walba marka nin oo jaamacad diin uga soo baxay ama iskool uga baxay meel kuuma joogo dadka intii kale hadday inay bartaan diinta loo diiday ama laga manciyey dadkaasoo kale marka waddamadaasoo kale waxaad arkaysaa masaa'il basiid ah hadday dhacdo ma xallisa karaan waayo wa dadkiyaa laba loo kala qeybiyey rijaaludiin rijaaludiin iyo keyrkoodaa laga kala dhigay rijaaludiin maxay tahay waaasna dadka dhan dad diineed inay noqdaan soo lagama raba rijaaludiin maxaa laga wadaa marka marka waxay leeyihiin aawe rijaaludiin aawey kuleeyihin rijaaludiin marka diinkii in dad gaara kaanamaa ay leeyihiinoo sidii dhakhtar ama engineeringkii oo kale in laga dhigo qalad waa diinka ilaahay qof walba waa laga rabaa inuu waxyaabaha waajibaadka saaran uu ka barto ka ogaado wabihi qaala marka xadiidkan laba majhuul baa ku jirta waa daciif wabihi qaala xadaanaa muxriz ibnu salamata alcadaniyu wahuwa saduuqun min afraad ibni maajaha qaala xadaanaa bnu abi xaazim can cabdiraxmaan bni xarmala can abi caliyin alhamdaaniy waa humaamatu bnu shufay hiqatu annahu kharaja fii safiinatin doon ayuu ku baxay fiihaa cuqbatu bnu caamir ou ku jiro aljuhaniy faxaanat salaatun baa soo gashay min asalawaati faamarnaahu waxaanu amarnay an ya-ummanaa inuu noo imaam noqdo waqulnaa lahu waxaanu ku nidhi innaka adiga axaqunaa bidaalika midka noogu habboonaa tahay arrinkaas anta saaxibu rasuulillahi sal l slama nebiga saaxibkiisii baa tahay fa abaa waa diiday faqaala wuxuu yidhi innii samictu rasuula allahi sal l slam yaquul anigu waxaan maqlay nebigo dhahayo man ama annaasa ninkii dadka uu imaam noqdo fa asaaba ee asiibo fasalaatu salaada lahu isagana waa leeyahay walahum ayaguna waa leeyihin waman intaqasa qofkii nuqsaamiyo oo dhimo min daalika kaagaasi shay-an wax ka dhimo fa calayhi isaga korkiisa waay walaa calayhim ayaga korkoodana ma aha ayib xadiidkan marka waa xasan marka wuxuu leeyahay imaamnimadu marka waxyaabaha ku waajibka waa inay aad u ilaaliyaan salaada qaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man ama qofkii imaam u noqdo qowman qolo falyukhafif salaada ha fudaydiyo takfiifka marka takfiifka rasuulkaa samey jirayba sala allahu calayhi wasalam kii uu nebigu dadka amray waa kii asaga uu sameeyey baabkaani hadda marka si guud salaada in loo khafiifiyo baabka soo socdana takfiif oo khaasii ah waay saan arki doono ayb waana nisbi wax qof laga la fudud ayaa qof la culus wax qof la culusna waa la fudud yihi mara waa in rasuulka sal ll l slm loo celiyo wabihi qaala xadaanaa moxamed bn cabdillaahi bni numayr qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa ismaaciilu an ismaaciil bni abi khaalid can qaysin wa qays bni abi xaazim can abi mascuudin qaala ataa rasuula اllahi sal slm rajulu nebiga nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka allow inii aniga la ata'aharu fii salaati اlghadaati salaada subax waa ka soo daahaa min ajli fulaanin hebel dartiis sababta maxay tahay limaa yutiilu liajli iطaalatihi dheerayntiisa binaa annaga uu nagu dheeraynayo fiiha salaada dhexdeeda qaala wuxuu yidhi famaa ra'aytu rasuula اllahi sal l slam nebiga ma aanan arkin qadu hadda ka hor fii mawcidatin mawcido dhexdeeda ashadda ku darnaan badan minhu isaga uga darnaan badan qadaban xagga carada yowmaidin maalinka yaa ayuha nnaas ayuu yidhi dadow ina minkum idinka waxaa idinka mida munafiriina kuwa dadka kala eryaaya oo khayrka ee jamaacada ka burinayaba fa ayukum kiinii ahoo maa sallaa binnaasi dadka tujinaayo fa ayukum kiinii maa sallaa tujinaayo binnaasi dadka maada zaa-idowa falyatajawaz ha gaabsada soo gaabiya salaada soo kooba fa ina fiihim dadkii waxaa ku jira daciifa mid taag daran walkabiira mid weyn iyo wadalxaajati u saaxiiba culammada qaar baa waxay dhahaan waxaa laga reebaa haddii qofku uu imaamku dad mucayana uu tujinayo in loo dheereeyo jecel iyo in loo dheereeyo marka waa bannaan tahay dhahay laakiin culimada qaar waxay leeyihiin sidaas ma xoog badna lafteeda waayo iyagoo dheerayntii rabo haddii caarid ku imaada ka warran ninkaan awel dheerayntii buu rabay jiraaba ku timid dhibaa ku yimid waxbaa kusoo kordhay mar walba marka salaadaha shantaaba ay la tukanayo iyagu in la ka-oobo ama sidii nebiga u tukan jira loo tukanayo ama salaadahaas sunnooyinkaoo kale taraawiixda iyo de qofku gurigiisuu ku tukan karaa ma ku qasbana asaga masaajid kuwaas waa fariisan karaa haddii uu culays ay ku noqoto haakada iyo wadalxaajati mid xaajo u saaxiiba wabihi qaala xadaanaa axmed bnu cabdah وxmayd bn mascadةa qaala xadaanaa xamaad bnu زaydi qaala akhbarana cabdالcaزiiz bnu صhayb can anas bni maliki qaala kaana rasuulu الlahi sal ly slm nebigu wuxuu ahaa yuujizu inuu soo gaabinayo wayutimu الsalaata salaadana uu dhammaystirayo marka waxaa la rabaa takfiif maca itmaam iijaaz oo salaada lasoo gaabiya maca itmaam iyadoo la dhammaystirayo markaa rukuucdii sujuudi in la taam yeelo waay oo marka gaabintu waxaa shardi u ah dhammaystirin oo ruknigii طumaأniinadiisii in la dhammaystiro wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu rumxin qaala akhbarana layth bnu sacdi can abi zubayr can jaabirin qaala salaa mucaad bnu jabalin اlansaariyu baa biasxaabihi tujiyey salaata alcishaa'i buu tujiyey nebiguu la soo tukan jiray qoomkiisuu tuji jiray salaada horeo nebiga uu la tukanayay faradkiisa ahayd midda dambena sunnay u ahayd meeshaana waxaa laga qaadanaa qofka muftaridka ah sixatu salaati almuftaridi khalfa almutanafil qof farad tukanayo nin sunno tukanaa inuu ku xiro karo ayb waana shaaficiyaduna waa qabaan sidaas fadawala calayhim waa ku dheereeyey marka fansarafa rajulu nin ayaa gadoomay mina annaga naga mida ayaa salaadii ka baxay fasallaa goonidiisa u dukaday qofku haddii marka cudurdaar ama wax ku yimaadaan salaadda waa kaintuu ka goosta imaamka goonidiisa waa u duka karaa faqaala marka faukhbira mucaadun canhu mucaad baa ninkii ag warkiisii baa loo sheegay xaggiisaa looga warramay faqaala waxa uu yidhi innahu munaafiqun mucaad marka wuxuu yidhi ninkaa waa munaafiq falamaa balaga dalika kaagaas markuu gaaray alrajula ninkii dakala calaa rasuuli llahi sal l slam nebiga usoo galay fa akhbarahu waa u sheegay maa qaala lahu mucaadun wuxuu mucaad yidhi ayb faqaala nabiyu faqaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi aturiidu ma waxaa rabtaa an takuuna inaad ahaato fattaanan mid fidnayn badan yaa mucaadu mucaadow dadka miyaad diinkooda ka fidnayne yani haddaad sidaa yeesho dadkii jamaacadii maba imaanayaan wahyeeli wixii marka xadgudub ah waa la celinaa yani lama rabo tisaa yani ifraad iyo tafriid labada in layska ilaaliyo ifraadna lama rabo guluwi tafriidna lama rabo dadka qaar marka axaadiidta inay soo qaataan maxay usoo qaadanayaan mataqaanaa tafriidkooday deliil uga dhigayaan marka waxau leey maya dadka lama rabo diinka in lagu adkeeyo rasuulka mucaad wuxuu ku yidhi afataanun anta yaa mucaad ou nebigu yidhi nacam ee rasuulku markau saas lahay ma wuxuu yidhi dumaniinada ka tag oo salaada boobsii maa la yidhi mucaad ifraadkana waa lala dagaalamo tafriidkana waa lala dagaalamo gaabinta iyo dheeraynta labada ma la rabo dhexdhexaada ayb markaa wuxuu yidhi turiidu an takuuna fataanan yaa mucaadu idaa sallayta biاnnaasi dadka haddaad tujinaysid faqra' bishamsi waduxaaha wasabix isma rabbika alaclaa walleyli idaa yaqshaa waqra' bismi rabbik suuradaha ku aqri ninkiina munaafiqda inuusan ahayn waa soo baxday oo markaas qolaa laga allayslahaa armay meel soo jabsadaan oo gaalo ah qoom gaalo ah dagaalkooda lala filayay ninkii marka dhalintayraa intuu isdiyaariyey buuba qoladii dagaalkoodii wax ka galay dayib waana ku dhintay markaas de inuunan munaafiq ahaynna taasaa daliil u noqotay nacam ayb wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa ismaaciil bnu culaya can moxamed bni isxaaq can saciid bni abi hindin moxamed bni isxaaq marka في بعض الرواayaaت صرح بالتحdيiث بن xmaydi iyo iبن khuseyme iyo siday wariyeen marka تdliiskiis wax ma dhibayaan عن سacيid بن أbي hindi عن مطرف بن cabdاللahi بن شhkيr qاala سمعت cثman بن أbي الcاaص ayaan mqlay yqul kana آkhira ma cahida إlaya النبiyu صلى اه عل sلم wxuu nebiga igula ballamay wuxuu ugu dembeeyey xiina أmaranii markuu madax igaga dhiga calى طaaئفi طaaئف wuxuu ahaa qaala lii wuxuu igu yidhi yaa cuثmaanu cuثmaanow tajaawaz fi salaati salaada soo gaabso waqduri nnaasa dadkana ku qadar ku jaangooy biadcafihim kan ugu taagta daran yani ninka ugu tabarta daran salaadiisa duko oo ilaali ninkaa ilaali macnaha fa ina fiihim dadkii waxaa ka mid ah alkabiira oo kaa macnaha salaadiisa qadar duko marka riwaayo kalena waxay yidhi waqtadi waqtadi biadcafihim kan ugu taagta daran ku dayo fa ina fiihim dadkii waxaa ka mid ah alkabiira mid weyn wasagiira mid yar wasaqiima mid jiran walbaciida mid fog wadalxaajati iyo mid xaajo u saaxiiba qaala abulxasan alqaطaan wa ziyaadaati xadaanaa cali bnu ismaaciil qaala xadaanaa camru bnu caliin waa fallaas abu xafs qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa camru bnu mura can saciid bn اmusayb qaala xadaثa cuثmaan bnu abilcaas wuxuu sheegay ana aakhira maa qaala lii rasuulu llahi sal l slam wuxuu nebiga igu yidhi wuxuu ugu dembeeyey wuxuu ahaa idaa aamamta qowman qola haddaad u imaam noqoto faakhifa bihim u fududay oo salaadii markaa yacni uga soo fududay qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alimaamu imaamka yukhafifu salaata salaada fududaynayo idaa xadaa idaa xadada amrun arrin hadduu dhaco haddii yacni arrin uu yimaado ou arrin dhaco in salaaddii markaa yacni la fududeeyo oo qofkii uu salaaddii fududeeyo tan marka baabkan baabkii hore waa ka khaasan yahay baabkii hore si guud salaadaha dhan in loo fududeeyo baabkanna wuxuu ku saabsan yahay iyadoo haddana la fududeynayo hadday wax sii imaadaan waa lasii intii horaa laga sii fududeynaa haddana wabihi qaala xadaanaa nasr bnu caliyin aljahdamiyu qaala xadaanaa cabdulaclaa huwa bnu cabdilacla asaamiyu qaala xadaanaa saciidun waa ibnu abi caruuba can qataada can anas bni maalikin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam inii aniga la adkhulu fi salaati baan gala waana aniga oo uriidu rabo idaalataha dheeraynteeda anoo rabo fa asmacu waxaan maqlayaa bukaa asabiyi cunuga yarka ooyintiisa oo hooyadii ay la socoto faatajawazu waan soo gaabsanaa fii salaatii salaadeyda mimaa aclamu min ajli maa aclamu waxaan ogahay dartiis liwajdi ummihi hooyadii dareenkeeda bibukaa'ihi ooyintiisa markaa ay dareen gelinayeen waxa ay ka helayso ooyinta cunugeeda ogaal aan ogahay darteed baan usoo gaabsana marka licaaridin maa haddana waa loo sii gaabin karaa wabihi qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi kariimata alxaraaniyu wa ismaaciil bnu cubayd ibn abi kariima abu axmed hiqatun yuqrib nasaa-i ibnu maajah baa u wariyaan qaala xadaanaa moxamed bnu salamata can moxamed bni cabdillahi bni culaafata wahuwa abulyasiir alcuqayliyu saduuqun yukhdi can hishaam bni xasana wahuwa alqurduusiyu can ilxasan can cuhmaana bni abi lcaas inqiaaca meeshan ku jira marka alxasan lam yasmac min cuhmaan qaala qaala cuhmaan ibni abilcaas ma ka maqlay qaala qaala rasuulu llahi sal l slam inii aniga la asmacu waxaan maqlayaa bukaa sabiyi cunuga yarka ooyintiisa faatajawazu fi salaati salaada waa soo gaabsanaa markaas wabihi qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu ibraahim wahuwa duxaym cabdiraxmaan ibnu ibraahim addimashqiyu duxaym qaala xadaanaa cumar bnu cabdilwaaxid wahuwa sulamiyu dimashqiyu hiqatun wa bishru bnu bakrin wahuwa tinisiyu abu cabdillahi albajaliyu hiqatun yuqrib can alawsaaciyi can yaxya bni abi kahiirin can cabdillahi bni abi qataadata can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam inii aniga la aquumu fi salaati salaada dhexdeedaan istaaga wa ana aniga oo uriidu rabo an udawila fiiha inaan dheereeyo fa asmacu waxaan maqlayaa bukaa asabiyi cunuga yarka ooyintiisa fa atajawazu waa soo gaabsanayaa karaahiyata an yashuqa nacid aan nacayo inuu dhibo calaa ummihi hooyadiis xadiidkii muslimna wuxuu ahaa intuu suuratu lmu'minuun akhriyay nebiga sal l slam riiraxyaa qabatay waa iska rukuucay waa soo gaabsaday a'imadu marka inay dareen u leeyihiin aa la rabaa dadka ku daba tukanayo haddii marka ay waswaas iyo ujeedo wax dadka qalbigooda kicina iyo kale inuu jiro salaadda inay iska soo gaabiyaan mararka qaar waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid a salaadiyaa lagu jiraa meelihii baa maalan qarax ama madfac iyo waxbaa kusoo dhacayo meeshii lagu tukanayo agteeda imaamkaa iska wadaa salaada imaamkaas marka yacni fiqigiisa aawe fahamkiisa aawe dadkan madaafiic saa meesha uga ag dhacayso qalbigooda o dhanba maba joogaba salaada inuu salaad usoo gaabiyaan rabaa qof baa maalan masaajidkii ku dhacay jugtiisa oo maqlay salaad inuu soo gaabsado wahaakada marka maahan inuu yidhaahdo awalba haddii la dhimanayo salaad dhexdeeda ha lagu dhinto qaara saas isdhahayo dadku sharcigu ma dadka inay dhintaan ujeedka sharcigu maahan saas qofka isagoo qalbigiisu faarig yahay inuu salaad ku khushuucayo tukada hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxaabi